أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacanoo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda idinku soo gaaraya ku soo dhowaada faafreebka qodobada dhegaystayaal barnaamijkan ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah madaxweynaha kooxda ridada soomaaliya oo markii ugu horraysay shaaciyey inay maamulka yahuudda u aqoonsan yihiin dowlad sharci ah oo xaq u leh jiritaankeeda xilli adduunka uu la fajacsan yahay gumaadka wuxuushnimo ee yahuudda ay kula kacayso muslimiinta reer filistiin ee ay dhulkooda xoogga ku qabsatay barnaamijka ayaad caawa ku dhegaysan doontaan qodobada kale dhegaystayaal waxaa ka mid ah guddiga gurmadka fatahaadaha iyo daadadka ka dhashay roobabka waaweyn ee ka curtay wilaayaadka dalka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gurmad isugu jira raashin iyo lacaga gaarsiiyey in ka badan afar boqol oo qoys oo siyaabo kala duwan saameyn ay ugu yeesheen daadadka ku soo rogmaday degmooyin iyo deegaanno ka tirsan wilaayada baay qaar ka mida dadkii gurmadkaasi ka faa'iidaysta ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan qodobada kale dhegaystayaal waxaa ka mid ah kataa'ib ikhbaariye ah oo maanta baahaysay muuqaal kooban oo lagu soo bandhigay askarta obadkeen ah oo ka soo goostay safka murtadiinta jubbaland sidoo kale caawa barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonnaa nadwo cilmiyeed ciwaankeedu u ahaa u gargaaridda kuwa dhibaataysan oo lagu qabtay deegaan ka tirsan shabeellada hoose haddaba barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan sheekh fu'aad maxamed qalaf oo nadwadaasi jeediyey qodobadeena kale waxaa ka mid ah guddiga wax ka qabashada fatahaadaha oo ku guulaystay in biyoxireen u sameeyaan deegaanka jannaalajaay ee hoostaga degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka waxgaradka tuuladaasi oo ka hadli doona gurmadka soo gaaray ayaan barnaamijka idinku maqashiin doonnaa xaaladihii ugu dembeeyey dalka filistiin duqaymaha cadowtooyo iyo habsami socodka howlgalka duufaanta al aqsa iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin ismaaciil salaad iyo bashiir muxyidiin ayaa igala qaybgeli doona waxaa toosna uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo caalamka toos aad nooga maqlaysaan waa mar kale iyo faafreebka wararka صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشرى waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka sida hordhiciisa aad ku maqasheen caawa qodobo kala duwan ayaan ku soo gudbin doonaa hase yeeshee waxaannu ku bilaabaynaa xubintii hadalhaynta warbaahinta aalaaba halkan waxaa ka soo jeediya bashiir muxyidiin abu ayman haye bashiir caawa maxaa kaa cusub waa mahadsan tahay walaalka faysal mahad caawa waxaa iga cusub dhacdooyin iyo warbixino lagu qoray mareegaha internetka ugu horreyn waxaan soo qabanayaa wakaaladda wararka ee shahaada oo ka faaloota wararka bariga afrika guud ahaan gaar ahaanna soomaaliya iyadoo ku qorta luqadda carabiga waxyaabaha ay maanta daabacday waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ra-iisul wasaaraha itoobiya oo shiinaha iyo ruushka tusaale ugu soo qaatay xaq uu sheegay inay ku doonayaan biyaha badda cas sidoo kale shahaada waxay maanta daabacday warbixin suudaan ay ciwaan uga dhigtay suudaan ugu yaraan kun iyo saddex boqol oo qof oo lagu dilay xasuuq cusub oo ka dhacay aljaniin galbeedka daarfuur markan waxaan soo qabanayaa websaytka caalamada warbixinada maanta lagu daabacay waxaa ka mid ah dhegayso bulshada degmada baardheere oo ka cabanaya maamulka riddada dadka ku dhaqan degmada baardheere ee gedo oo la daalaadhacayay musiibo fatahaadaha iyo daadadka kala jaray labada daan ee magaaladaasi ayaa cabasho xoogan ka muujiyey lacago uu ku soo rogay maamulka riddada ee degmadaasi bulshada magaalada ayaa sheegay inay cabasho ka yihiin lacag baad ah oo ku soo rogay maamulka riddada ee degmada kaarmiya waxay sheegeen in qofkii u kala gooshaya labada gedi ee magaalada uu maamulkaasi ka qaadayo lacag dhan afar doolar taasi oo ay sheegeen inaysan awoodin warbixinada kale ee maanta lagu daabacay websaytka caalamada waxaa ka mid ah daabo muuqaalka askarta ebeen ah oo ka soo goostay maamulka riddada jubbaland waxaa sidoo kale lagu daabacay caalamada webiga shabeelle oo fatahaad ka sameeyey shabeellada hoose iyo hiiraan markan waxaan soo qabanaya websaytka soomaali memo warbixinada maanta lagu daabacay waxaa ka mid ah muuse biixi oo iskushaandhayn ku sameeyey wasiiradiisa mucaaradka puntland oo soo saaray jadwal doorasho oo hal dhinac ah waxaa sidoo kale soomaali memo lagu daabacay soomaali memo oo ogaatay xarun dadka lagu iibsado oo muqdisho ku taalla warbixin waxaa sidoo kale lagu daabacay soomaali memo xasan gurgurta oo war cusub ka soo saaray waxa uu ka aaminsan yahay dagaalka ka socda khaza inahaas ayaa ugu muhiimsan markan waxaan soo qabanayaa barta uu barnaamijka faafreebka wararka uu ku leeyay aaladda telegramka warbixinada maanta lagu daabacay waxaa ka mid ah daawo toobadkeenayaal askar ka tirsanaa maamulka ridada jubbaland oo ay bahisay kataa'ib akhbaariya sidoo kale barta waxaa lasoo dhigay warar barnaamij warbixino laga sii daayay idaacadda andalus inaas ayaa ugu muhiimsan walaalka waa tahay bashiir ugu dambeyn maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waa mahadsantaa faysalow waxaa maanta aad loo hadalhayay kulan deg deg ah oo saacadihii lasoo dhaafay madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya uu isugu yeeray golihiisa wasiirada kadib markii uu ka soo laabtay safar muddo ku dhow bil uu ugu maqnaa dibadda xasan gurgurta ayaa khudbad hanjabaada u jeediyey xukuumaddiisa isagoo dhammaantood ugu hanjabay inuu xilka ka qaadi doono haddii ay fulin waayaan damaciisa siyaasadeed faysalow wuxuu yidhi ma rabi inaan idinkala daadiyo laakiin haddii nagula qasbo waan idinkala daadinayaa ayaa ka mid ahaa hadaladii handadaada ahaa ee gurgurta u jeediyey golaha wasiirada xamse cabdibare qaar ka mid wasiirada kooxda riddada soomaaliya oo kulanka fadhiyey ayaa si hoose u sheegay in gurgurta uu wado qorshe dibadda looga soo dhiibay ayna ka dambeeyaan dowladaha gaalada arrinta kale ayaa iyadana ah in xasan gurgurta uu golaha wasiirada xamse cabdibar ku eedeeyey inay ku fashilmeen shaqooyinkii loo diray xasan gurgurta ayaa lasoo werinayaa in laba qodob oo uu xafiiskiisa qaatay kuna soo fashilmay uu guuldaradaas dhabarka u saariyey golaha wasiirada ee xamse cabdibare kulankan deg dega ahaa ee shalay ee ugu hanjabay xukuumaddiisa ayaa lagu tilmaamay mid uu ugu sii digayo uguna sii sheegayo inay jiraan isbedelo uula damacsan yahay inuu xilka uga qaado xubno ka tirsan kooxda riddada soomaaliya xubintii hadalhaynta warbaahinta caawa waa naga intaa waa hagaaga dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa markana baay guddiga gurmadka fatahaadaha iyo daadadka ka dhashay robabka waaweyn ee ka curtay wilaayaadka islaamiga ah ee dhowaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku dhawaaqday ayaa gurmad isugu jiray raashin iyo lacaga gaarsiiyey in ka badan afar boqol oo qoys oo siyaabo kala duwan uu saameyn ugu yeeshay daadadka ku soo rogmaday degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada baay gurmadkan oo isugu jiray raashinka noocyadiisa kala duwan iyo lacago caddaan ah ayaa loo qeybiyey in ka badan afar boqol oo qoys oo guddiga uu ku gaarsiiyey deegaanada iidaale ceel bashiir iyo sidoo kale ufurow haddaba codka ugu horreeya ee aad dhegaysan doontaan waa qaar ka mid ah dadkii muslimiinta ee ka faa'iidaystay gurmadkii maanta loogu sameeyey deegaanka iidaale magacay maalin ismaaiila deegaankeeda waa iidaala maalinkay maylarayis iidaale ka noolna deegaanka iidaala maylarayis degmada baydhawo dadweyneeda maylarayis hatahadiyana biyi faracdabana maylarayis biyo halmitira koronsurinayen ilaaya marshay gurida aan hase oo macal ismaaiil ahaan gurugsiidaynu istaagin walaa derbiyaashii macal raashishii macal kombyuteryadii alaabti walitaaleem oo dhan maylarayis biyo la baheen dadi kaar oo maylarayis maylarayis jaanibka oo dhan yaay teginayan safayle maylarayis urafaadan nasleenka dhanana walitala fataada dheeraay oo kolba ilaahay oo saasbahayan maylaraayo walhatadanama kolba geeja dhanan malaakatay niyow maynana siyeeyee raashinha degmada maynana siyey masaakinte oo maylaraayo biyo raashinkii ama waliku gaadhan oo walaayada islaamka naanka gurmaday raashino oo kana maylaraayo nahodis kala duwanoo nadiifa oo walaayadan inka gurmaday aadan xasan baan jiraa diintoo ka magaca dheerahay deegaanka aan joogana degmada idaale ayaan jooga ma garan waxaa waxa u dhaceen roob ilaahay macadiis oo lixaad leh ayaa nagu da-ay biyihii waxaa la galay guryihii oo dhan way burbureen derbiyihii oo geedaha ku tiirsanaaye oo tarnaylka ahaaye dhulka afka loo daray kuwi wareegsanaayena boqol labada boqol oo mid kamid a qaadeen labada boqol oo kala raaceen alxamdulilah ilaahay nicmadiis halayna roob ayaa nagu da-ay shalay galabtii hadda roob malahayo geestaa lagu dhuunaya meesha waxaa weeyaan wixii badar la arkayay oo guriga ku jiray iyo wixii kala dhato iyo wixii tarnin la yidhaahdo wixii oo dhan maaxuuntii kulli waxaa dardaray bahalkaas biyaha dardaray ilaahay nicmadiis anagu hadda maanta aan joogno degmada idaale aan joognona waxaa lana siiyey bariis iyo sokor iyo badar oo nuurdi ah iyo saliid ayaana siiday walaayada islaamka iyo xarakada ayaa noo noo soo dhiibtay alxamdulilah ilaahay ka mahadsan waxa ka fiican wax ka badan iyo gurihii jajabe iyo waxay dhawaato kale hadda kale waxaa ilaahay baan sugaynaa xarakada iyo muslimiinta iyo walaayada islaamka ayaa gargaarka sugaynaa insha allahu biidnillahi alkariim warkaana meesha ka saafin markanna cododka idinku soo maqan waa qaar ka mid ah qoysaska ku dhaqan deegaanka ceel bashiir oo iyaguna maanta gurmadka uu gaaray alxamdulilah magaceeye maxamed aadan waxaa ku magac dheer jarab jarabsiyo waxaan jooga maadan leeyahay garasdheer oo dii dhaxdood ah bal maxamed sidee wax u dhaceen bal ka waran sida biyaha ay idiin saameeyeen aa dhibaatada jirta horta may buu abaajay cabdullaahi bii dhibaato badan boqol dhibaato badan rafaad oo dhagaaga aan lahayn iyo baajacintooda ciid weeye beer iyo bar ood isla rafaadsan ilaa baydaamo iyo bashiir dhan baad alxamdulilah biyo ay galeen oo gurmada waa walyahni deeri alxamdulilah konton dollar konton dollar
deegaan rooga eel bashiiro rooga magaaga ismaayardooyo malaag walaalo walaalo biyan baraka i beeraleeya aa beerada bii ila guryaha ka dambiyano disin inta kala faadsana kole muslimiinta dadka gaarkoodan gargaar ilaah jeeda iskale adiga beerley maa tahay haa bal beeraha aad tabcanayseen iyo waxa ingaaray intuu leegyahay nooga waran
beeryaar bantado xaafda sheegasta wadanka dhan beero jabuumaa beerta ila ma leelaromaya inti soonaa eel bashiir degmada eel bashiir soonaa tan hea iyo kudimi ilaa ugeena xaafada tan ila beero tan degmada eel bashiir soonaa tan haa biyo kudimi marka beerihii dhan biyaa qaata haa ilaa hadda biyo ka jira
marka maxaa hadda la idin siiyey oo la idin qaybiyey
konton dollar
haye
aan taasada nangeyna bumeyndu taasaan nangeyna nangeyna yaa in siiyey marka haa guddiga harkadaan se konton dollar guddiga harkadaan se
ها فرأيت انه هيدر بلد بين بشير بيانا قالي بيانا قالي دور بل دور كاك جن بيانا قالي بير بير magaaladii waa ka qaxdeen ها بير بير بير بلد بير أمال بير ولا دان تدو من در دام كوك من در بالا كجن هذا هندينات ما كوك جن كير اللي فيها يون يقول اللي فيها ها كنتم دولار اللي فيه كنتم دولار كير اللي حسيه ما قاعد إبتش حسين أحمد ماشي أنت ترى عن بشير bal waxaad nooga warantaa siday wax u dhaceen roobkii da-ay biyihii faahfaahinna sii bal alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan biyaha ilaahay baa keenay haddana ilaahay baa naga qaaday alxamdulilah wallahi alxamdulilah xaafadaha waxaan dhihi karnaa xaafado iyo maxaan ku dhahay ganacsato waxa dhanba kolley wax ay ballaaran ayaa wada gaarin oo wada saameeya roobka jijibin xaafadaha way jirtaa qaxuduna way jirtaa alxamdulilah kolley nimco ilaahay waaye wallahi kolley meesha dadka dhulka baa la duubay marka waa lagu nimaysay alxamdulilah maxaa idin dhisan oo dadka u dhisan maxaashi la dhex jiray maxaa lahaa bacgaduud bacgaduud baa lagu wada jiraa marka lagu jiro hoosta biya kasoo galan ayadana maasha allah waxaana soo boqdo oo noo imaaday walaayada islaamka alxamdulilah waxaan leenahay dooqashaduna ama soo boqo sidana shaastale jasaaka allahu khayr islaamka laha guriya meel kasta ay joogaan aamiin maxaa la idin siiyey marka
konton konton doorar hadiye wacan baa naga siiya alxamdulilah gacan wanaagsan ilahi subxaana watacaala khayrka mid ka badan ilahi inkugu bedelo waa hagaag markana codadka idinku soo maqan waa shacabka muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada ufurow oo iyaguna maanta ka faa'iidaystay gurmadkii la gaarsiiyey maxamed xuseen saakh maxamed xaggee joogtaa furow abris half sokor iyo baa iyo saliid beerata waa laga tegey bakaarihina waa waa radeen marka saas adin waa garta gurmadka la idin fidiyey ka waran dugmatii camal loo siday walaayada ku mahadsan anoo magaaga eh ciidin alyow maalin idow degmada furow kuulahadalhayo fatahaada iyadnii saamay dabaasabada maa roobka ninjeeshidi ilaahay mahadisha kulle walaayada islaamka alxamdulilah ilaahay aan kama hadina arada beero ooba la degi akaaroo bii gaali alxamdulilah ilaahay mahadis kulle dibkan ilaahay yesheeni walaaya islaamka garanani firidi mayna nasiyay bariis oo haafe isokor oo haafe saliid oo aaga bac yelanasyelaysay basaaradana beertii wali misgeesaniyaalkan gabadha galadaay sadeena biyo gaaday fataxaada gabay hoola sadaasoo kaleedu alaana biyo niijara markaan hata alxamdulilahi gacantii walaayada islaamka ninfadeedii iyo alxamdulilahi ilaahay mahadsan walaayada mahadsan saas tartiya alxamdulilah ilaahay aan ka mahadayna aan ka shukrin kastan hataan deerti saasan mahadnudahay aniga waxaa leedahay siyaad isaaq xasan waxaan ku noolahay ufur aan ku noolahay marka ilaahay baa wax noo soo dhibay oo islaamka walaayada ilaahay wax noogu soo dhibay waa iska rafaadsaneen oo dad badan yaraan iska ahayn muruqmaanaan iska ahayn oo waa iska socon oo wax meel laga soo qabanayo wax kale midna ma laha ilaahay amarkiisaa jire amar ilaahay lama diidi karay hadde warkaasaana qabsaday marka hadda waxbaan noo siinayaa bariisaan noo siinayaa iyo saliid iyo bac oo roobka aan ka galno iyo sokor aanan la siinayaa walaayada islaamka ayaana siinayso aaan guddi arrintaa loo xisaarin asaga ayaan ku mahadsan ilaahay mahad iskale waxaan ilaahay ka tuugeynaa intaan in ka badan intuu ilaahay oo la siiyo oo maaragtay roobka ilaahay naga tartiibiyo aan ilaahay ka baryaynaa مسلمينتي يا مجاهدينتي يقدروا waxaa ugu ducaynaynaa gacantooda ilaahay quraabaa ka dhigo ilaahay cadowga gaalada allah naga jiriyo saas baan ugu ducaynayaa insha allah biillahi kariim magaciisa ajiis soomaali shaakh xaggee joogtaa degmada furo waan joogaa bal ka warran siday wax u dhaceen anaba hoobaa nooga dicay raashidka waa naga baaba'ay bakaariyo waa naga diyoobeen guryo waa naga diyoobeen waan baraka aniga waan haysana malaha gabadhayda isla hadal gacanta noo fadhiisay waan ku mahadaynaay bakaari way baaba'een biyay qaadeen masgidii badan ku jiro meesha muslimiinta guddi ilaahay gacantooda kuraac ku yeelo guul allaha siiyo ilaaha gargaaraan leenahay maamin mateershiyoo dhare dagmada ku horyooga diina baabay afartuga miyo gurigaaga diisa jiraan mugtaan oo taseeni bakaaro diyooga bariisan nasii sokoraan nasii ba-aan nasii ilaahayanka ma hadlanna alxamdulilah ilaahay in hadle dargni awlaado geeda adeemtiyooda saaray hoola diig aaday boqloog aaday alxamdulilah ilaahay in kama hadinanka shukeena adbariisana nasii sokoraan nasii ba-aan nasii alxamdulilah
waa hagaaga dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay xaaladihii ugu dambeeyey dalka filistiin alaaba waxaa nala socodsiiya walaalkeen ismaaciil salaad aad baad umahadsan tahay walaalka faysal soomaali bismillaahi araxmaani araxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteenii gaarka aheyd ee aan uga hadalno magaalada khaza iyo cudwaanka yahuudda ay ku hayaan shacabka muslimiinta reer falastiin ee magaaladaasi ku dhaqan xubinteenna waxaad ku maqli doontaan majaasirtii ugu dambeysay ee yahuuddu ay ka geystaan magaalada khaza iyo halka uu marayo howlgalka khaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yahuudda balse aan ku bilowno xasuuqyadii saacadihii lasoo dhaafay yahuuddu ay ka geysteen magaalada khaza magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafay yahuuddu waxaay ka geysteen majaasir dhowr ah oo ay ku shahiideen in ka badan saddex boqol oo ruux oo filistiiniyiin ah diyaaradaha yahuuddu waxa ay duqeeyeen maanta iyo xalay qaybo badan oo ka mida magaalada khaza oo ay ka mid tahay mukhayamka loo yaqaano jabaaliya sidoo kale xerada qaxootiga ee ashaati sidoo kale mandiqada loo yaqaano deeril balax iyo xaafado ka tirsan magaalada khaza duqaynta ugu badan ee saacadihii lasoo dhaafay yahuuddu iyo majasarada ugu weyn ee yahuuddu ay geysteen waxa ay ka fuliyeen mujamac ashifaa oo ah cisbitaalka ugu weyn ee ku yaala magaalada khaza halkaasi oo lixdii maalin ee lasoo dhaafay majaasir dhowr ah ee yahuuddu ay ka geysteen waxaa lagu soo waramayaa in ka badan boqol ruux oo filistiiniyiin ah in ay ku shahiideen duqeymihii saacadihii lasoo dhaafay yahuuddu ay ka geysteen mujamaca ashifaa loo yaqaano ama cisbitaalka ashifaa haddaba warbaahinta maanta waxay soo gudbinayeen muuqaalo ku aadan diyaaradaha yahuudda iyo dabaabaadka yahuudda ee go-doomiye cisbitaalka oo duqeynaya cisbitaalkaasi waxyaabaha ma'saadka ee xanuunka badan ee laga soo warinayo gudaha cisbitaalka ashifaa waxay tilmaamayaan in cisbitaalkaasi dadkii dhaawacyada loo la-yahay daawo iyo wax lagu daaweeyo maadaama shidaalkii cisbitaalka uu ka go-ay oo wax walba ay istaageen dadkii ay gaajo u dhimanayaan sidoo kale dadkii shahiiday ee bannaanka yaalay ee cisbitaalka hortiisana aan la soo qaadi karin maadaama qanaasiinta yahuudda ay tooganayaan dadka dad fara badan oo maalmo kahor ku shahiiday cisbitaalka ayaa bannaanka iska yaalay oo aan weli la duugin waxyaabaha ugu xanuunka badan ee laga soo warinaya cisbitaalka waxaa ka mid ah in caruur dhicis ah oo bilihii loogu talagala aan ku dhalan iyo sidoo kale kuwo markii ay dhasheen waalidkooda ama hooyooyinkii iyo aabbayaashii dhalay ay ku shahiideen gudaha cisbitaalka kuwaasi oo lagula tacaalaya waxyaabahan oksijiinka ee carruurta markii ay dhashaan lagu saacido in qalabkaasi shaqadii uu istaajiyey kadib markii korontadii cisbitaalka iyo shidaalkiiba ay dhammaadeen in ka badan ilaa afartan caruur ah oo caruurta xaaladaasi ku jirtay ayaa la tilmaamayaa in saacadihii lasoo dhaafay ay halkaasi ku geeriyoodeen kuwo kalena ilaa iyo haatan xaaladaasi ay ku sugan yihiin bal muuqaaladii maanta warbaahinta ay arrinkaasi kasoo gudbisay aan wada dhegaysanno
يتم جمع الأطفال القدج على سرة واحدة خشية من أن يفقدوا حياتهم بعد يعني قرب او نفاذ الكهرباء و- وتوقف حب الاكسجين في في يعني في الحضانه في حضانه مجمع الشفاء الطبي يعني في خارج مجمع الشفاء يعني تم نقلهم ان يتم التنسيق لنقلهم خارج المجمع كما ترون هناك هؤلاء الاطفال هؤلاء الاطفال كيف تعرضوا بعد الاصابه حينما يتم وضعهم بهذه الصوره وهم الآن أيتام بدون أمهات ولا آباء حسبنا الله ونعم الوكيل
xaaladda laga soo sheegaya cisbitaalka al-shifaa ee ku yaala bartamaha magaalada khaza waa mid aad u adag oo xanuun badan wariye ku sugan gudaha cisbitaalka oo dadka go'doonsan ka mid ah ayaa waxa uu sheegay in maanta fursad yar loo helay in shuhadadii cisbitaalka hareerihiisa yaalay lasoo uruuriyo oo lagu duugo gudaha cisbitaalka مشهد يدمي القلوب حيث الأطباء halkan waxaa ka jira muuqaal dhaawacaya qulubta dhakhaatiirta iyo dadka soo barakacay oo fara badan oo halkan ku sugan ayaa isku xilqaamay inay duugaan meydadka shuhadada kuwaasi oo bararay islamarkaana googo'ay waxaana shuhadada si jimaaci ah loogu duugay qubuuro ku yaala barxadda cisbitaalka ashifa kadib markii ay fashilmeen dhammaan iskudayo lagu doonayey in shuhadada lagu duugo qubuuro ku yaala bartamaha magaalada khaza waxaana arrintaasi sabab u ah duqaymaha aan kala joogsiga lahayn ee yuhuudda ay ku garaacayeen cisbitaalka iyo iyagoo diiday in cisbitaalka laga baxo dhinaca kale ciidamada yuhuudda oo wata taangiyo iyo gaadiidka gaashaaman ayaa dib uga gurtay dhowr mitir halka laga soo galo cisbitaalka oo ay qabsadeen haddana waxay cisbitaalka u jiraan waxaan ka badnayn dhowr tallaabo فيما يتعلق بالمنطقة الم- بالآليات العسكرية الإسرائيلية بالفعل تراجعت لبضعة أمتار عن بوابات المستشفى وهي الآن لا تبعد سوى آه، بضعة أمتار waa tahay tirakoobkii ugu dambeeyey ee dadka shuhadada filistiiniyiinta tani markii cudwaanka yuhuudda uu bilowday ee lasoo saaray maanta waxa uu cagacagaynayaa koob iyo toban kun iyo shan boqol oo filistiiniyiin ah inay shahiideen dhaawacu waa sagaal iyo labaatan kun oo dad filistiiniyiin ah waa tahay markaana aan eegno halka ay marayso qaswada duufaanta al aqsa ee yuhuudda lagu beegsanayo waxaa inoo soo koobaya wararkii ugu dambeeyey waryaheenna suweyba cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad guuleed markii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada ka socda magaalada khaza allah fadligii maanta oo talaado ahayd waxaa dhacay dagaallo kala duwan oo xooggan la iskuna riiqmay oo dhex maray ciidanka gumaystaha yuhuudda iyo sidoo kale kooxaha muqaawamada filistiin ismaaciilow mandiqadaha khan yunis beytuxanuun beytulaahiya mukhayamka shaadi iyo sidoo kale xaafado kale oo ka tirsan magaalada khaza ayay maanta ka dhaceen dagaallo kala duwan waxaana khasaaraha ugu badan dhabarka loo saariyey ciidanka gumaystaha yuhuudda war ka soo baxay kooxaha muqaawamada filistiin maanta waxaa lagu sheegay in mid ka mid a iska horimaadadii dhacay lagu dilay sagaal askari oo ka tirsanaa ciidanka gumaystaha yuhuudda islamarkaana gembi ahaanba la burburiyey gaadiidkii ciidamadaasi ay ku howlgelayeen ismaaciilow sidoo kale dagaallo kala duwan oo dhacay ayaa ciidanka gumaystaha yuhuudda waxaa maanta looga gubay gaadiid kala duwan oo isugu jira taangiyo iyo sidoo kale kuwa ciidamada qaada markaan ka soo tagno weerarada tooska ah habeenkii xalay ilaa maanta waxay kooxaha muqaawamada filistiin weeraro duqaymo ah oo guulaystay ay ku qaadeen magaalooyinka yuhuudda xoog ay ku haystaan magaalooyinkii saacadihii lasoo dhaafay ismaaciilow la duqeeyey waxaa ka mid ahaa magaalada talaabiib oo ah caasimada gumaystaha waxay muuqaalada halkaas ka imaanaya ay muujinayeen halkii yuhuuddu caasimad ay ka dhigatay oo gubanaysa sidoo kale rucbi iyo argagax soo wajahaya dadka yuhuudda ah oo u kala cararaya godadka laga galo sawaariikhda ismaaciilow sidoo kale magaalada loo yaqaano aylaad ee dhacda badda cas waxay iyadanu maanta ku garaaceen kooxaha muqaawamada sawaariikh wariyaasha halkaas ku sugan waxa ay sheegayaan in khasaare dhaawacyo ah iyaduna halkaasay ka dhasheen waxaana maanta aad loo maqliyey qalabka digniinta bixiya sidoo kale ismaaciilow casqalaan ayaa maanta iyadana la duqeeyey oo waxay kooxaha muqaawamada filistiin ay ku guulaysteen in laba qof oo yuhuud ah halkaas ay ku dhaawacaan een ismaaciilow sidoo kale warar kala duwan oo maanta ka soo baxay taliska ciidanka gumaystaha yuhuudda in qaar ka mid ah ciidamadiisa lagu dilay dagaaladii saacadihii lasoo dhaafa dhacay in kastoo si rasmi ah cadowgu u qarinayo khasaaraha gaaray saacadihii lasoo dhaafay social midiyaha waxaa lagu faafiyey muuqaalo kala duwan oo laga keenay jiida khaza mid ka mid ah muuqaaladaas ismaaciilow waxa uu muujinayey askari yuhuud ah oo isku dayaya inuu u soo dhowaado mid ka mid ah nafaqiida u qodan kooxaha muqaawamada filistiin balse waxaa la arkayaa iyadoo mar qura lagu beegsanayo qadiifadda alyaasiin si gaar ah midda qaabilsan in afraadda looga hortago waxaana mar qura la arkayaa askarigii oo noqday hilbo kala firdhanaya ismaaciil sidoo kale shabakadda c n n ee ka soo baxda waddanka maraykanka iyadana waxa ay qirtay in shan askari oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee maraykanka oo la geeyey khaza si ay uga barbar dagaalamaan ciidanka gumaystaha yuhuudda halkaas lagu dilay inkastoo weli dowladda maraykanka ay dafirayso in ciidamo ay u dirtay marinka khaza laakiin arrinta la ogyahay ayaa ah in maraykanku laba ka mid a maraakiibtiisa xambaara diyaaradaha oo ay la socdaan kumanaan ciidamo ah oo u diray xeebaha filistiin inta aanan ka bixin arrinta jiida khaza ismaaciilow sidoo kale kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay faafiyeen muuqaal muujinaya dagaalyahanadooda oo gubaya qaar ka mid ah taangiyada ciidanka gumaystaha yuhuudda iyagoo sidoo kale iska horimaadyo dhacaya habeen iyo maalin la gelaya ciidanka gumaystaha yuhuudda ismaaciil inahaas ayaa ugu muhiimsanaa wararkii ugu dambeeyey ee filistiin waa hagaag aad buu u mahadsan yahay waryaheena shuyb cabdulaahi ayuu kaasi ahaa xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuuddana caawa waa naga intaa waa hagaag dhegaystayaal faafreebka wararka ayaad dhegaysanaysaan halkuu idinkaga imanayo waa idaacadda islaamiga ah ee andalus markanna madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud ayaa markii ugu horraysay shaaciyey inay maamulka yuhuudda u aqoonsan yihiin dowlad sharci ah oo xaq u leh jiritaankeeda xilli adduunka uu la fajacsan yahay gumaadka wuxuushnimo ee yuhuudda ay kula kacayaan muslimiinta reer filistiin haddaba waxaa arrinkaasi la socday oo noo soo koobaya walaalkeen faysal xasan haye faysal bal xaaladihii ugu dambeeyey iyo waxa ay kooxda ridadu ka tiri xaaladda filistiin waad mahadsan tahay faysal madaxa kooxda riddada soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waraysi uu siiyey warbaahin laga leeyahay dalka sacuudiga oo lagu magacaabo carab news waxa uu ka sheegay markii ugu horreysay in kooxda riddada soomaaliya ay aqoonsan tahay dowlad sharci ahna ay u aaminsan tahay maamulka yuhuudda arrintan ayaa fajiciso ku noqotay dadka soomaaliyeed xilli adduunka oo idil uu indhaha ku hayo gumaadka ee yuhuudda ay ka geysanayso dhulka filistiin arrimahaasna maanta dadka aad ayay dabcan ee ula fajiceen kooxda riddada soomaaliyana waxa ay bannaanka soo dhigtay mowqifkeeda ku aadan waxa ka soconaya dhulka filistiin marka hore aan dhegaysanno madaxa kooxda riddada soomaaliya iyo hadalka uu sida sariixa ah ugu caddaynayo in ay aqoonsan yihiin maamulka yuhuudda
kuma baaqayno in la laayo ama la argagaxgeliyo maamulka israa'iil maya sidaas ma ahan annagu waan aqoonsannahay israa'iil waana ogolnahay jiritaanka israa'iil iyo inay tahay dowlad jirta qofna ma dafiri karo arrintaasi mowqifkaas ayaana ku taagnaan doonaa abidkeen
arrintan walaalka waxay u noqonaysaa ee xiriirka xasan sheekh maxamuud iyo yahuudda ee ka dhexeeya waxaa leeyahay ninkan tan iyo markii hanka siyaasadeed uu soo yeeranayeyba ee wuxuu cilaaqo iyo xiriir la lahaa diblomaasiyiin ee yahuud ah waxaana xilligan marxaladii ka horreysay ee soomaaliya uu madaxweynaha ka noqonayay labada kun laba iyo tobankii iyo wixii ka dambeeyeyba uu xiriir la yeelanayey ee maamulka yahuudda ee dhowr jeerna waxaa la sheegaa inuu safaro dhuumasho ah ku tagay ee dhulka yahuudda ay gumaysato si gaara magaalada tal abiib wargeyska lagu magacaabo the times of israel waxaa bishii may labaaabaatankeedii sanadkii labada kun laba iyo labaatanka ee dhowr iyo toban maalin kadib markii lasoo doortay ee madaxweynenimada loo soo doortay xasan sheekh maxamuud maqaal ayay qortay maqaalkaas wuxuu wargeyskan ku sheegay in xasan sheekh maxamuud oo mar madaxweyne kasoo noqday soomaaliya mar kale dib loo doortay wuxuu markaas wargeyskan xaqiijiyey in xasan sheekh maxamuud sanadkii labada kun lix iyo tobankii xili teramkiisii hore ama marxaladiisii hore ee madaxweynaha uu ahaa uu xilka kasii degayey in uu booqasho ee safar dhuumasho ah ku tagay dhulka yuhuudda ay gumaysato gaar ahaan tel abiib uuna la kulmay netanyahu balse iyadoo markaas wax laysla meeldhigayey qorshahana laysla dhoweynayey in ugu dambeyntii ee xasan sheekh maxamuud xiligaas uu dhacay doorashadiina looga guuleystay labada kun toddoba iyo tobankii laakiin wargeyska wuxuu mar kale leeyahay inay jirto rajo ah in mar kale xasan sheekh maxamuud iyo maamulka yuhuudda ay cilaaqo xoogan samaystaan taasna ay fursad u tahay maamulka yuhuudda maadaama hogaamiye ay aad isugu dhowaayeen uu mar kale doorashadii ku guulaystay oo soomaaliya madaxweyne uu ka noqday arrimahaasna ma- dabcan xaqiiqadoodii maanta ayaa la hayaa oo si cad uu ugu dhiiraday madaxa kooxda ridada soomaaliya macadka lagu magacaabo washington institute waxaa isna warbixin uu qoray isla bishii may ka wuxuu sheegay in maamulka baiden ee maraykanka iyo imaaraadka carabta looga fadhiyo sidii hogaamiyahan lasoo doortay ee xasan sheekh maxamuud ay ugu cadaadin lahaayeen in uu xiriir la yeesho maamulka yuhuudda taasna ay fursad u tahay wuxuu leeyahay maamulka baiden waxa aan ka doonayno marxaladan waxaa ka mid ah inuu soomaaliya ka dhigo dowlad aqoonsan maamulka yuhuudda ee xasan sheekhna laga faa'iidaysto maadaama uu yahay mid ay gacanta ku hayaan imaaraadka carabta iyo maamulka baiden wuxuu sidoo kale ee, machadkaas warbixinta xilligaas uu qoray uu ku sheegay in loo baahan yahay in soomaaliya loo soo gudbiyo ama lagu soo faafiyo is-afgaradkii lagu magacaabi jiray ibraahimiyada oo ah is-afgarad ee la saxiixay ee sebtembar shan iyo tobankeedii labada kun iyo labaatankii kaas oo ahaa mid ee lagu go'aamiyey in yahuudda xiriiro lala samaysto gaar ahaan wadamada caalamka islaamka ay xiriiro la samaystaan xilligaas dowladaha ee go-aankaas u ololeynaya islamarkaana ku dhaqaaqay oo is-afgaradkaas saxiixay yahuuddana cilaaqa la samaystay waxaa ka mid ah baxriin imaaraadka carabta ee morocco suudaan iyo dowlado kale laakiin markan xasan sheekh maxamuud isaga ayaaba si toosa ugu dhiiraday weliba marxaladan adag ee xaaladda filistiin ay ku jirto ee argagaxa leh isla xaaladaas iyadoo loo wada jeedo dadka soomaaliyeed ee uu sheeganayo inuu madaxweynaha u yahayna ay indhahooda ku arkayaan ayuu ku dhiiraday in uu aqoonsado maamulka yuhuudda arrinta kale ee walaalka fajacisada leh waxay tahay ee d- waxa loo yaqaano qaramada midoobay ee urur gaaleedka ee dowladaha dunida ka jira ay ku midaysan yihiin waxaa la sheegaa boqol sagaashan iyo saddex dowladood inay ka kooban yihiin dowladaha intaas la eg sideed iyo labaatan dowladood oo keliya ayaa aqoonsan maamulka yahuudda oo intooda kale ma aqoonsana waxayna ka aaminsan yihiin dowlad sharci darro ah arrinta kale ee fajicisada leh waxay tahay sideed iyo labaatankaas dowladood ee aqoonsan yahuudda shan iyo labaatan ka mid a waa kuwa sheegta dowladaha caalamka islaamka waxaa intaas kasii daran shan iyo toban ka mid a dowladahaas waa kuwa ururka jaamacadda carabta ku jira ee dowladaha carabta ah tobanna waa kuwa aan carabta ahayn ka sideed iyo labaatanka aqoonsan ee maamulka yahuudda shan iyo labaatan ka mid a wadamada caalamka islaamka sheegta ayaa ka mid a kuwa aqoonsan arrinta la yaab kale waxaa ka mid a in dowlado badan oo gaalo ah sida cuba venezuela iyo waqooyiga kuuriya aysan marnaba aqoonsanayn maamulka yahuudda xili dadkii dhulkooda ay haysatay dhulalkoodii madaxdii ka talinaysa ay ku dhiiradeen inay maamulka yahuudda aqoonsadaan oo xasan sheekh maxamuud oo iminka ugu dambeeyey uu si calana oo aan gabasho lahayn ugu dhiiraday marka arrintaasna dabcan waxay ka mid tahay arrimaha la doonayo inay dadka muslimiinta ah ee ku kala ogaadaan xaqiiqda ee siraaca socda iyo hardanka socda iyo wejiga dhabta ah ee xukaamta maanta ka talinaya dhulalka caalamka islaamka ugu dambaynna nadwo cilmiyeed ciwaankeedu ahaa u gargaaridda kuwa dhibaataysan ayaa lagu qabtay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose haddaba nadwadaasi waxaa jeedinayey sheekh fu-aad maxamed qalaf oo ka mid ah culimmada mujaahidiinta ee ku soo dhowaada nadwadaasi بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدات مغليسين موضوع حويان إغاثة الملهوف إغاثة الملهوف الملهوف هو المجهود والمكروب ruuxa la dhibaateeyey ee kurbaysan in loo gargaaro wey mowduucu sideedaba ruuxa mudarka ah ee majhuudkee la dhibaateeyey meesha u cararaya allah weeye subxaanah alla wuxuu yidhi fii kitaabihi alcaziiz wahuwa asdaqu lqaa'iliin aman yujiibu almudara ida dacaah wayakshifu الsuu wayajcalakum khulafaaءa alard ailaahu maca allah qaliila ma tadakaruun sax wey wax yar baad wax fahmaysaan buu alla yidhi dadka fiiriya markay dhibaato ku dhacdo waxa alla u cararayo waa yar yihiin dadka mu'miniinta ee khulaska ah dhibaatada markay ku dhacdo allay u cararayaan aman yujiibu lmutara idaa dacaa kuma ajiiba kan dhibaataysan jirada hayso ee habeenka taahaya kan daadka qaaday kan madfaca lala dhacay ee dhaawaca ah dadkaa dhibaataysan yaa ajiibayan alla ahay wayakshifu suu'a xumaha yaa fayda allah weeye subxaanahu wa tacaala sidaa daraaddeed waa inaan garannaa mar kasta oon dhibaata dhacdo meesha ugu horreeyaan wajahayna allah inuu noqdo salafku ridwaanullaahi calayhim ay saxaabada ugu horreeyeen ninku hadday dhibaato ku dhacdo waa weyse qaadanayay laba ragcadood buu tukanayay wa yusamaa haadihi asalaa salaatu alxaaja salaatu alxaaja la yidhahda sheekhu alalbani wuxuu ku sheegay salaatu alxaaja bisanadin xasan xadiidi cabaas ibni cabdilmualib xasan weeye buuri qiraa'o waxay leedahay gaar ah waxay leedahay rukuuc oo rukuucda ka badan waxaad ka fiirisaan silsilada saxiixada asheikh alalbani ka fiiriya xaajadayada allah waa inaan u gudbinaa inteennaan meesha fadhido nimaan meel laga haynin ma leh saa daraaddeed xaajadayada waa inaan allah u bandhignaa nebigu sala allahu calayhi wasalam xaajadayada markaan alla u bandhigno alla wuxuu amray mu'miniintu inay walaala yihiin ay isgarabsadaan qaala tacaala inama almu'minuuna ikhwa wa qaala tacaala almu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd dadka mu'miniinta waa walaalo qaarkood qaarka kale waa u kaalmaynaya waa isgarabsanayaan dhibaatada iskuma fiirsanayaan bal wuxuu yihi nabigu sala allahu calayh wasalam xadiid ibni cumar radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu calayh wasalam yaquul almuslimu akhu lmuslim laa yadlimuhu walaa yukhdiluh muslimku muslimka kale walaal buu u yahay walaaltinimada maxaa ay keentay laba arrimood laa yadlimuhu ma dulminaayo haddaad aragto muslimku dulminaayo walaaltinimadii buu ka tegey walaaltinimada idiin dhexaysay buu ka tegey taa ma dulminayo waa la hormariyey walaa yakhduluhu ma hoojinaayo gaajadu waa cadow cudurka waa cadow qaxa la qaxa waa cadow biyaha fatahe guryaha gala waa cadow tuugga soo dhacay waa cadow walaalkii ma hoojinaayo nabigu sala allahu calayhi wasalam xadiidka haddaan idiin sheegayo xadiid ibni cumar radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu calayh wasalama yaquulu almuslimu akhu lmuslim laa yadlimuhu walaa yakhduluh mana dulminayo walaalkii wey mana hoojinayo oo garabkiisuu gelaya wayaquul waladii nafsii biyadihi maa tawaadatnaani fayufariqu baynahumaa ilaa bidanbin yuxdiduhu axaduhumaa nebigu wuxuu leeyahay laba qof ilaahay dartii isuma jeclaadaan ma la kala geeyo ilaa labadooda mid ka mid ah dembi sameeyey dembigaa kala kaxeeyey dunuubtu marka waa aasaas iyadaa u ah fasaad oo dhan haddaba abidar radia allahu canhu ninka mahluufka ah in loo kaalmeeyo nebiga abidar baa weydiiyey xadiidkan hadda aan akhriyey waa saxiixun ligayrihi dabraani baa soo saaray biisnaadin xasan buu ku wariyey wuxuu leeyahy abidar cafwan can abi muusa alashcari radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal calaa kulli muslimin sadaqa ruux kastoo muslima sadaqaa dusha ka saara inuu bixiyo bal saddex boqol iyo lixdan sadaqaa saaran waa intuu xibnihiisu yahay faqaaluu yaa nabiy allah faman lam yajid ninkaan sadaqa heli karin maal heli karin muxuu yeeli qaala yacmalu biyadihi fayanfacu nafsahu wayatasadaq waa shaqaynaa gacantuu ka shaqaynaa naftiisana waa anfaca sadaqana waa la baxa fain lam yajid qaala yuciinu da lxaajati almalhuuf maal ma hayo uu sadaqeeyo shaqo ma shaqayn karo ruux dhibaataysan buu u gargaarayaa buu yidhi maxaa ka mid a waa yeel buu gacanta ka qaban jidkuu gudbinayaa ku gaari saaran buu alaabtiisii dhulka taallay u dhiibayaa markaasuu wuxuu yidhi abuu muusa waxaa nebiga la yidhi fain lam yajid ma kaalmayn karo maaluu sadaqeeya ma hayo muxuu yeelayaa qaala falyacmal bilmacruufi walyumsik can ishari fainaha lahu sadaqa macruufka hasa ha sameeyo shartiisana dadka ha ka celiyo iyadaa sadaqa u noqonaysa xadiidka bukhaari baa saxiixiisa ku soo saaray waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaanu ku soo gebagabeynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo ballana inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
ضياء وانشر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا